Magaalada Baydhabo ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay sidii dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed loogu caawin lahaa helitaanka biyo iyo cunto ku filan. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka Wasaaradda Gargaarka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Mudane Cabdinaasir Cabdi Caruush, Wasiirka Wasaaradda Biyaha Koonfur Galbeed Mudane Imaan Cali Cabdi Daahir, Maamulka Gobolka Baay iyo Gudoomiyaha Degmada Baydhabo Mudane Cabdullaahi Cali Watiin, Wasiirka Wasaaradda Gargaarka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdinaasir Cabdi Caruush ayaa ka warramay ujeedka kulanka.
waxaa noo qabsoomay kulankeeni labada isbuuc marna qaban jiray oo hay-adaha samafalka iyo eh, wasaaradda gargaarka iyo- iyo howlaha emerjensada looga wada hadli jiray qodobada maanta eh, shirka looga hadlay waxaa xoogga lagu saaray cunnayarida iyo biyo-la-aanta ka jirta deegaano badan oo ka mid a koonfur galbeed soomaaliya oo ay soo muuqato in abaar eh, qarka loo saaran yahay Eh, degmooyin badan oo ka mid ah gobolka eh, deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa naga soo gaaraya baahiyo ay noo soo gudbiyaan maamulada iyo bulshada Eh, deegaanada maanta aada eh, eh, loo soo xusay warbixinooda la jeeday waxaa ka mid ah degmada baydhabo aan joogno eh, degmada xudur eh, qansax dheere walaweyn buurhakaba iyo bardaale maanta intaasaa xoogga lagu saaray Eh, iyadoo aada culeyska u badan dhinaca uu yahay biyaha iyo dhinaca eh, cuntada Een, waxaa shirka na- nala joogay oo aan aniga ka wada shaqeynay wasiirka wasaaradda biyaha een, iyo tamarta dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo aan shirka wada guddoominaynay Een, rabnay inaan ku adkeyno hay-adaha iyo een, hay-adaha un-ka iyo kuwa internationalka inay ogaadaan culeysyada bulshada soo food saar dhinacaas Kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii loo caawin lahaa dadka ay saameysay abaaraha ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.